in ka badan saddex boqol oo askari oo ka socda jabuuti oo ay wehliyaan konton baabuur oo isugu jira kuwa dagaalka iyo kuwo kale ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib markii ay kasoo gudbeen dhinaca xadka etoobiya ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika waxaana ay ku biirayaan ciidamo kale oo isla jabuuti ka socda oo horey u joogay magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane waryaha v o a beledweyn ayaa warbixintan noo soo diray
tiradii ugu badneed ee ciidamada jabuuti qaybna ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom ayaa waxay maanta soo gaareen magaalada beledweyne ciidamadan oo ah qaybtii labaad ee ka socotay dalka jabuuti islamarkaana la doonayo inay ka howlgalaan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ayaa tallaabooyinka ugu horreeya oo ay qaadayaan waxa ay tahay sugidda amniga sida uu warfidiyeenka ugu sheegay saldhig ku yaal duleedka magaalada beledweyne taliyaha ciidamada jabuuti ismaaciil dubad horey qayba halkan u joogtay hordhaca marka qaybtanna waa qaybtii labaad waxaa ku xigtaa qaybtii weynayd oo wakhti dhow iman doona haddii la idhaahdo waxaan sugi doonaa amniga waxaan ilaahay ka baryayaa in shaqada aan u imanay ilaahay uu nagu guuleeyo intii aan soo gallay xadka tuulo kastoon soo marro iyo cid kastoo shakhsi oo meel joogtaba waxay noo lulayeen gacmaha soo dhowaada bay lahaayeen waxaa ka muuqata baahida loo qabo nabadda ummaddu inuu heelan tahay nabad inay rabto deganaansho taliya dubad ayaa sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay howlaha amniga oo keliya inaysan shaqadoodu noqon doonin balse ay ka qayb qaadan doonaan dhinacyada horumarinta iyo kaabayaasha nolosha dadka waxaana uu ku tilmaamay in ciidamadan ay yihiin hadiyad shacabka iyo dowladda jabuuti ay ugu talagaleen in ay hiil u noqdaan nabadda soomaaliya wax alla wixii kaaba ah ummaddu ay u baahan tahay dhallintu ay u baahan tahay mu'asasaadka ma garanaysaanay dawligu dawladdu ay u baahan tahayna gacan baan yan ma garanaysaan iyadana ka geysan doonaa marka waxaan ugu baaqayaa ummadda reer hiiraan in ay nagu garab galaan hawshaas ay soo dhoweeyaan ciidankooga wax alla wixii khalkhal gelinaya amniga iyo dheganaanshaha iyo wixii cadowana inay tilmaamaan ay garab siiyaan walaalahooda oo run ahaantii aan ka siidno fariin culus laga bilaabo madaxweynaha ismaaciil cumar geelle oo batanyoogani run ahaantii magiciisu uu yahay hiil waa batanyo u hiilinaya u yimid inuu hiiliyo walaalihii waxaan sidnaa fariin shacabweynaha reer jabuuti oo run ahaantii u soo hadiireeyey walaalahooda u soo diray si ay u sugaan amniga ay wax ugala qabtaan dhibaatada jirta walaalahooda ulana qaybtamaan run ahaantii horena waa ula qaybtameen marka waxa weeyaan walaalahaya waxaan ka codsanaynaa inay nagu garab galaan hawshaas noo fudaydiyaan waxaliya wixii amniga sugaya magaalada beledweyne ayaa waxaa hore ugu sugnaa ciidamada ethoobiya oo magaalada ka saaray kooxda al-shabaab xubno ka tirsan maamulka gobolka ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in maalmaha soo socda ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ethoobiya oo wada socda ay u dhaqaaqi doonaan degmooyinka buulaburte iyo jallaqsi si maamulka dowladda loo gaarsiiyo dhammaan deegaanada gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn